بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأضبست عجلدها الحسين إسلامي ستيريو أما تسجيلات الحسيني الإسلامية هل كان وحان إذن كسو قدبيننا موضوع عنوان كيسي هي الشكر وحان إنو سو تشيدين يا ولكن شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaan isku dayi doonaa caawo waxoogaa inaan sharxi karo mowduuci shukr ama mowduucaasi ku saabsisan abaalgudka ama mahadcelinta ama mahadnaha oo aan u arkayo runtii mawaadiicda muhimka ah ee u baahan dadka in badan loo sharxo inuu ka mid yahay kelmadda shukriga la yidhahdo fi luqa alcarabiya waxaa lagu tilmaamaa inuu macnaheedu yahay icfaalu lixsaani wanashri garasho qofku uu garto wanaagga ama samaha loo sameeyo uu garto oo uu faafiyo masalan luqada carabeed waxay ku tilmaamaan shakirati ibiga gela marka la qaatiyo dhul naqa oo rooban oo dabeetana farow iyo baruur ay ka baxdo ayaa waxay dhahaan shakarati libil yani haddii wixii la daajiyaynu ka tilmaamno mawduuca kan oo mawduuc runtii aada u weyna ilaahayna uu isku sifeeyey sifaadkiisa ama asmaadiisa ay ka mid tahay ashakuur in allaha qafuru shakuur wa kana allahu shaakiran caliima yani isim asmaada alle subxaana wa tacaala ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala camalya oo aada u yar oo maalmo tirsan dunida korkooda lagu sameeyo ayuu wuxuu ka bixiyaa abaalgud aada u weyn yacni shaqo la qabto abaalgud la yska siiyo tii weynay waxa adduunkaas ku qabatay cibaado kasto ay tahay waa waxya marka loo qiimeeyo waxa ilaahay u abaalmarka ku ballanqaaday ee janna ah jannada oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay mawduucu sawt yacni meel la dhigo jeedal inuu dunida iyo waxyaallaba ka qiimo badan yahay jannada mawduucu sawtkeedu dunida iyo waxyaallaba uu ka qiimo badan yahay ayuu haddana nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam qofka ugu booska yarla jannada oo afka ugu dambeeya ee iimaan qalbigiisa ku jiray ee naar laga soo saaray inuu leeyahay dunida tan iyo tobanlaabkeed haadihi dunya aynu qofisku haysano iyo tobanaadkeed inuu leeyahay kii u boosaya idan waxaad garan kartaa camalku siduu u yar yahay uu bini aadamku sameeyo iyo ilaahay subxaana wa tacaala sida uuga abaalgudo waa ka ilaahay tilmaamaya ina hada kana lakum jazaa wa kana sacyukum mashkuura baa ilahay markii janna iyo nimcada soo tilmaamay ayaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kaas baa abaalmaridin idin ah wa kaana sacyukum mashkuura baa ilahay wixii aada shaqayseen wuxuu ahaa wax laga mahad celiyey baa laleeyahy subxaana wa tacala wamahadnaqa intan badan ama kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi layaami alkhaaliya waladi aslafna qaliil jiddan iyadoo waxaynu horumarsanay aada u yariyey ayuu ilaahay leeyay waxaasoo nimcaha cuna waxaa horumarsateen daraaddeed idan shukrigu waa qofku inuu nimcada qiro oo ka abaanmudo ولذلك بقى إلهي قرآن توقف المامية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إلهي محل عذاب فينا كفر يا بان لي سبحانه وتعالى حتى إيمان الله يكهر إلهي أم هل عيسى شكرا هذه اللي يكهر محل الله يكعذاب يا بان لي سبحانه وتعالى بل قرآن توقف المامية شكره inuu yahayba shayga keliya u cagsiga ama shayga weyna cagsiga u ah kasoo horjeedka u ah daallimada lafteeda oo ka ilaahay qur-aanku tilmaamaya ina hadaynahu sabiil imaa shaakiran wa imaa kafuur dadka jidkaan loo cadayna baa laleeyahy subxaana wa tacaala laba mid unbaanu noqda shaakir mid mahad celiya iyo kafuur lafdiga kuf ama kafar waa mata wadariyay weeyaan kaafir marka laleeyahy waxa weeyaan waa kii qariya ilaahay nimcadiisa ilaahay wuxuu nimca siiyey muu ka abaalgudin oo ugu yaraan ilaahay uma mahadnaqi subxaana wa tacala oo cibaadadu waxay ka mid tahay waxyaabaa ilaahay loogu mahadnaqo muu sabaylin intii ugu yarayde wuu qariyey dabeetna ilahay wuxuu ku tilmaamay kaafir waa tan beerwaraa laydhaaho waa kufaar yacni waa kii qarinayay midhaha ee ciidda ku aasayay ilahay markaa wuxuu ku tilmaamaya bini aadamku inuu yahay imaa shaakiran wa imaa kafuura mid gaala oo ilahay nimcadiisa qarinaya iyo mid islaamay inuu mid uun yahay waa laba shay oo iska soo horjeeda walidalik ba ilaahay wuxuu kaloo inoo ballan qaaday subxaana wa tacaala haddii aynu shukrigaasi la nimaadno inaan nimcadu haba yaraatee nuqsaamaynin sii kordhaysa wain taadana rabbuk lain shakartum laasiidannakum ilaahay wuxuu tilmaamayaa oo uu leeyahay waxaan idin ogeysiinayaa lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid haddaa mahad celisaanna waan idin kordhinaya haddii aa iga gaalowdaanna cadaabkaygu waa kululyay baa laleeyahy subxaana wa tacaala bale ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa haayada bini aadamka loo abuurayba inay ka mid tahay inuu ilahay u mahadnaqo oo waa ka alla le wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya wa jacala lakum alsamca walabsaara walafida qaliilan maa tashkuruun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay baa idin abuuray uurka hooyadiin idinka soo saaray idinkoo aan waxba garanaynin dabeetana wuxuu alla idin siiyey subxaana wa tacaala adawaat alcilm waxa wax lagu barto dhammaantood oo ah maqal ama waxa wax lagu kala garto oo ah maqal iyo arag iyo qalbi wax lagu fahmo dabeetana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaan sidaa u yeelay lacallakum tashkuruun bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa cibaadada rasmigiiba inay tahay un in ilaahay loo mahad celiyo washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun ilaahay baa alle u mahad celiya haddaad tihiin kuwo alle subxaana wa tacaala caabudaya mansilatu shukrina ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifeeyey amase ku ammaanay oo keliya laba nebi nabiyullaahi nuux duriyata man xamalna maca nuux inahu kaana cabdan shakuura ilaahay baa wuxuu ku tilmaamayaa nebi nuux inuu ahaa addoon mahad celiya nebiga labaad ee alla uu ku sifeeyey sifada tanina waa nabiyullaahi ibraahim shaakiran liancumihi ijtabaah wa hadaahu ila siraatin mustaqiim idan mowduucu shukri waa mowduuc runtii mudan in in badan laga waramo waa mowduuc mudan waayo ilaahay nimcaduu bixiya aada u badanta wamaa bikum min nicma fa min allah baa ilahay yidhi waxaad haba yaraatee nimca haysataan xagga allay ka timi hadduu bini aadamku qiimayn lahaa wuxuu nimco hayana muu ka zuuleen haba yaraatee inuu cibaado ka tafo ka baxo waxa ilaahay uu nimco ku siiyeyna mahmaa dhibaato ay dhinacyada qaar kaa haysato inta nimco lagu siiya ka badan inta nimco lagu siiyey ayaa ka badan ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fakuluu mima rasaqakum allahu xalaalan طayiba washkuruu nicmat allah in kuntum iyaahu tacbuduun aayaad badan oo qur-aana ilaahay markaa wuxuu inoogu tilmaamaya inaynu ilaahay u mahad celino nimcaduna aada bay u badanta inta badan bini aadamku nimcada wuxuu gartaa markuu waayo intay joogto ma dareemo markuu nimcada ku jiro ma dareemo marka la waayaabuu calaacalaa markaas buu gartaa shalay wixii uu haysta inuu nimcayi baraadhaa dadkuma xasuusto haddaad naftaada qura u fiirsan lahayd daa nimcada alla ku siiyee matalan ishu waa nimco uu ilaahay ku siiyey subxaana wa tacala aad wax ku arkayso iyada ilaasho oo qura haddii lagu odhan lahaa maad ilaalin kartee laakiin haddaad in yar u fiirsan lahayd waxaa nicmooyin alla ku siiyey matalan markaad suuqa iska marso ilaahay il buu ku siiyey waxbaad ku arki kartaa ishaa wax lagu arkayo dabool baa alla u yeelay wax allaaliya wixii uskaga iyo wax kasta ka celiya waxaa looga dhigay daboolkan inuu noqdo maxay weathers gaadhiga samaydaan muraayadiisa marka uskagu ku dhaca maxaa lagu sameeya baaladan yar baa loo shidaa biyo yarna waa lagu soo shubaa dabeetana dib baa loo nadiifiya si uu qofka aragtida u fiicnaa ishu kadalik cabaar markaad socoto haddaad ishu sidaa u kala hayn lahayd waxaa dhici lahayd dabaysha quri inay ku engejiso oo ishu aanay wax dambaba arki karayn laakiin ilaahay baa wadaris kuu siiyo dheecaan yar ama ilmo yar baad soo daaysaa dabeetana labada baal baad isku qabqabanaysaa dibbay u safaysmaysaa iyadoo kaleeraad haddana dib wax ugu arkaysaa ilaahay baa kuugu talagalay inuu kuu ilaaliyo suuqaad maalinoo dhan maraysa saxar yar iyo waxbaa kugu duulaya waxaan idhahnaa ishii baa liqday hadday maalin walba wax la qasho godka yari sooma buuxsadeen dee maalin walba dhowr saxar galaan maxaad u malaynaysaa godka yara ka dambeeyeesha intuu qaadi lahaa laakiin ilaahay baa kaa ilaaliyey subxaana wa tacaala ee waad seexanaysaa dhaacaan yar baa ilaahay soo saaray dabeetana saxarkii yaraa baa lagu duuduubay intaanaad soo jeedda isha inaanu waxyeelin baa ilaahay xagga dambe geliyey habeenkii markaad seexataan la soo qaaday halkanunbaad subxiyo xabajada ka fooldhaqunbaad tidha carruurta xabajadaniyo waxaanaad fooldhaqaysaa waa qurulkii iyo saxarradii iyo qurunkii galay baa ilaahay xagga dambe ku ilaaliyey inaanay xagxageen haddana dibkaaga soo celiya aayar ay halkan ka soo baxo yani qofka bini aadamkahi hadduu u fiirsan lahaa noloshiisaoo keliya wuxuu dareemi lahaa waxa alla nimco siiyey subxaana wa tacaala iyo intay leeg tahay laakiin bini aadamku inta badan nimcada ma garto marka uu hayo marka la waayo ayuu nimcada gartaa sida daraaddeed waxaan jeclay mowduucan inaynu waxoogaa ka nidhaahno sidee loo mahad celiya mahad celinta maxaa u cagsiya qofku hadduu mahad celin waayo muxuu xukumkiisu yihi awalan mahad celintu shukrigu waxay culimmadu yidhahdaan saddex qaybood buu u qaybsamaa shukrilqalb oo ah qofku inuu qiro oo uu ictiraafo oo uu yaqiinsado oo uu tasawuri karo oo uu garan karo nimcooyinka alla siiyey subxaana wa tacaala haddaad marka horeba dafirsan tahay oo in lagu nimceeyey baanad rumaysnayn taasi waa meel kale mahadnaqa koowaad waxa weeyaan inaad ictiraafto shaya kan alictiraafu biljamiil wanaagga alla kuu sameeyey ama xataa bashaq wanaaggu kuu sameeyo inaad ictiraafto walidalik baa ilaahay wuxuu ambiyada ku tilmaamaya nabiyullaahi sulaymaan maala marka ilaahay qur-aan kaga warramayo waa tii boqortooyo aada u ballaadhana la siiyey dabeetana waa kii cifriitun min aljinni yidhaahna carshigii gabadha la soo cararaya alladii uuta min alcilm ku kale aqoon la siiyey baa yidhaahna ka soo dheeraynaya ilahay wuxuu leeyay falamaa ra'aahu mustaqiran cindah qaala hada min fadli rabbii liyabluwanii a ashkur am akfur hada min fadli rabbi nabiyullaahi sulaymaan wuxuu leeyay markuu carshigii hortiisa ku arkay oo lagala soo cararay saba iyo sancaa agagaarkeeda oo loogu keenay falastiin iyo qudus oo intaasoo kun kilomitir meel ka dheer ilbidhiqsiyo loogu keenay ayuu markuu arkay muu isla weynaaninoo muu odhan wallaahi baawar baad yeelatay awood badan ee wuxuu leeyahy hada min fadli rabbii liyabluwanii a ashkur am akfur tani waa ilaahay subxaana wa tacaala fadligii alictiraaf biljamiil buu ku bilaabay waa ilaahay fadligii buu leeyay subxaana wa tacaala qur-aanka waxaa kaloo alla ku tilmaamaya inuu soo maray quraanjo meel wada hadlaysa oo ciidanka sulaymaan iyo kooxdiiso yadijirina ka waacdale u fahmay dabeetana waa kii ilaahay weydiisanayay nimcooyinku alla siiyey inuu ilaahay waafajiyo inuu ka mahad celiyo rabbi awsicna an ashkur waa kukuu lahaa idan nimcada waxaa ugu horeeya shukriga ama mahadnaqa waxaa ugu horeeya shukri lqalb qofku qalbiga inuu qiro waxaan alla nimca siiyey subxaana wa tacaala qof bini aadama oo aan nimcaysnaynina ma jiro bini aadama oo aan nimcaysnaynina ma jiro thani lamr waa qofku inuu carabka ka abaalgudo oo hadday alla tahy subxaana wa tacaala inuu xuso oo dikri la yimaado iyo cibaado iyo tasbiixaat athanaawu calayh inaad la timaado tasbiixdan subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar aynu leenahay oo dhami waa ilaahaynu xumo ka hufayno subxaana wa tacaala waa ilaahaynu u mahad celinayno walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay xadiidkii warinayay abu daawuud baan rajaynayaa ma subax waagu markuu baryo qofka ay yidhaahda ilaahay waxa ma asbaxa bi min nicma aw biaxadin min khalqik faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka shukr inuu shukr hada alyowm uu guday amase qofka ictiraafkaasi la yimaada ee ah inuu qiro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nimco siiyey waa ka uu ku tilmaamayay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku bukhaari warinayay saxiix ahaa sayid listikfaarku muxuu ahaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam weedhaa jira qofku hadduu subixii yidhaahdo isagoo yaqiinsan oo uu dabeetana sidaa ku dhinto inuu ahlu janno yihi hadduu galabtii yidhaahda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo yaqiinsan oo uu sidaa ku dhintona inuu ahlu janno yihi qofka muslimkaa markaa wuxuu nebigu barayay inuu laasimo masa'an wa sabaaxan subax gelin hore iyo gelin dambaba inuu laasimo allahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wa wacdika ma istatacta acuudu bika min shari ma sanacta abuu'u laka binicmatika calay wa abuu'u bidanbi hada huwa maxalu shaahid abuu'u lak binicmatika calay ay actarif lak weerdhu waxa weeyaan ilaah wadaa i rabbiya adiga cid aan ahayn oo aan caabudayaana ma jirto adaa i abuurtay addoonkaagii baan ahay ballankaagii baan ku sugnahay intaan awoodo waxaan kaa magan galayaa waxaan shar sameeyey wixii aan dhib sameeyey sharka ka imanaya ayaan ilaahu kaa magan galay waxaan kaloo kuu qirayaa kuu ictiraafsanahay waxaad nimco i siisay waxaan kaloo qiranayaa waxaan dembi galay ee ilaahu dembigayga dhaaf hadduu qofku caynkaa yidhaahda buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam gelinka hore isagoo yaqiinsan waxaa dhacaysa in ilaahay subxaana wa tacaala janno geliyo uu saa ku dhinto hadduu gelin dambe yimaado isagoo taa yaqiinsanna inuu janno galo waxaa kaloo ka mida baynu leenahay inuu qofku jawaarixda ka mahad celiyo oo ah nimcooyinku alla siiyey subxaana wa tacaala inuu wuxuu alla ugu talagalay uu ku isticmaalo xoog iyo xoolo iyo caqli iyo raganimo wixii alla ku siiyey subxaana wa tacaala inaad isaga addoon ugu noqotid inaad ku isticmaashid walidaalik ayaa qadiyadda tani waxay u baahan tahay in in badan dadka muslimiinta ay eegaan waxay u baahan tahay xad uu nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal xadiidka abu daawuud iyo nisaa-iyo axmed ba warinayeen albaanina tasxiixinayo ayuu wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam yaa mucaad wallahi innii la uxibuk mucaad ibnu jabal isagoo nebigu la hadlaya buu wuxuu yihi mucaadow allaan ku dhaartayo waan ku jeclahay buu yidhi wuu ku celceliyey lafdigaa nebigu dabeetana wuxuu yidhi waxaan kuu dardaarmayaa mucaadow salaad kasta dabadeed inaanad ka tegin inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik salaad kasta inaad ku ducaysato dabadeed ilaahu iigu gargaar inaan kuu mahad celiyo oo ku xuso oo si fiican kuu caabudo waxay u baahan tahay qadiyadda tani saddexda qalbiyan inaad ictiraaftid afka inaad ka qirtid soomaalida dhaqankeeda gaar ahaan qolada reer waqooyi dhaqankooda waxaa aada uga caano dayro inuu qofku xataa nicamka alla siiyey subxaana wa tacaala uu ka dayriyo bale waxaa caan ugu ah xataa waxa uu haysto oo dhan inuu ka dayriyo shaqo xun baan galay iyo wax xun baan soo qabtay iyo qado xun baan soo cunay iyo wax kasta wax yaroo xun buu ka dhigay kullu shay halkuu ilaahay subxaana wa tacaala nimcooyinkiisa qofku qiri lahaa ee uu ilaahay wuxuu faamaa binicmati rabbika faxadif uu istaagi lahaa ee uu ilaahay uga mahad celin lahaa wuxuu helay ayaa wax kasta uu dafir bilaabaya ilahayna wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyo xabsi ku jirta laakiin weedhahay lahaayeen maxay ahaayeen nabiyullaahi yuusuf waatabactu millata aabaa'i ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub ma kana lana an nushrika biاllahi min shay dalika min fadl illahi calayna wacala annaas walakina aktar annaasi laa yashkuruun baa ilah yidhi subxaana wa tacaala dadka inta badan ma mahad celiyaan mahadnaqaasi waxaa u baahan cid kasta oo xaq kugu leh waxaa ugu horeeya cid loo mahad celiyo alle subxaana wa tacaala waxaa ku xiga cid loo mahad celiyo labada waalid gaar ahaan hooyadii dhabarka kugu qaaday ee kuwallacday ee caloosha kugu siday ee culayskaagaasi la galgalatay ee ku foolatay ee ku korisay ee saxarada kaa maydhay ee ku weynaysay ilaa iyo aada nin ka noqotay majuura oo meel istaagi kara walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa an ishkur lii waliwaalidayk an ishkur lii waliwaalidayk waan aniga iyo labadaada waalidba u mahadnaq baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala cidda saddexaad ee mudan in loo mahad celiyaa waa odayga reer kale waxau alle subxaana wa tacaala ina barayaa qofka muslimka ah wax kasta oo abaalo oo loo galo inuu ka abaalgelo bini aadamka in loo mahad celiyo qof kasta oo wanaag kuu sameeyey inaad isku daydo inaad wanaag u samayso mahadcelintu waa shay marka hore ka mid ah fadaaisha bini aadamkuba wada yaqaana walidalik buu ninkii humaamo lo odhan jiray muxuu lahaa nin reer bani xaniife ahaa oo saxaabiga kani wakhtigaa gaal buu ahaa dabeetana jaahiliyadii way iska cimraysan jireen wuu iska soo cimro tegay dhexda markuu marayay baa ciidan muslimi qabtay waa la soo xidhay masaajidkii nebigaa lagu xidhay calayhi salaatu wasalaam saariya derbi ka mida tiir ka mida tiirarka masaajidkuu maxbuusku ahaa dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu u yimaado ayuu xidhaa maa cindaka yaa humaama umaama maxaad haysaa buu nebigu ku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray cindii khayr ya muxamed in taqtulanii taqtul da dam wain tuncim tuncim calaa shaakir wain kunta turiid ilmaala fasal minhu maa shit xadiidka bukhaara warinaya filaya saxiix lbukhaari ku yaala wuxuu leeyahay tumaama isagoo nebiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam subxii buu nebigu u yimaadaa bal warran buu yidhaha maxbuuska meesha ku xidhan dabeetana wuxuu idhaha haddaad i disha nin dhiiglaa dishay haddaad i galladaysato iska kay sii daysana mid mahadnaqi karaad sii daysa mid abaal gudi kara haddaad xoolo doonaysana nin tolkii furanayaa kuu xidhan yacnii xoolana weydiiso haddaad doonayso tolkay xoola way iga bixinayaaye haddaad iska kay sii daynayso i cafidana nin mahad celin kara baan ahay haddaad i dishana nin dhiig leh ayaa dishay saddex subax buu nebigu kusoo noqonaya calayhi salaatu wasalaam subax walba uu lahaa humaama bal iska waran uu isna weedhadan ku celinayay markii dambuu nebigu iska sii daayay calayhi salaatu wasalaam humaama wuu islaamay intuu soo islaamay buu ayuu nebigu ku yidhi cimra i xidhnayda maxaan yeela cimradaada iska dhammaysaa layidhi wuu iska cimro tegay quraysh markuu galay bay idhahdeen laqad sabawt waad waad bidcawday waad ridowday bay idhahdeen diintii aabbayaasheen iyo dadkeennu haysta waad ka baxdo maxamed baad raacday baa lagu yidhi laa wallaahi buu kuugu jawaabay markaa walakin aslamtu maca muxamed rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam walaa wallaahi laa yaatiikum min alyamaama xabbatu xinta xataa yaadana fiiha annabiyu sala allahu calayh waali wasalam maan ridoobin buu yidhi ee waan islaamay waxaanse idiin sheegaya inaan maxamed ugu abaalgudayo reer yamaami beerali bay ahaynoo raashinka lagu cuno xintada maka lagu cuno xaggooday ka iman jirtay xabba damboo xintaa inaanay idiin imanaynin miduu maxamed idiin ogolaado mooyaane alictiraaf bilfadli in laga mahad celiyo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tansawu lfadla baynakum war dheeraadka waxa isdheeraydeen iyo waxa isa siiseen waar ha ilaabinaba alla leey subxaana wa tacaala walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa abu daawuud iyo nisaa'ibo warinayaan wuxuu leeyahy man istacaada billahi faaciduuh waman sa'la billahi faactuuh wman dacaakum faajiibuuh wman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uuna fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuh wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war ninka ilaahay magaciisa idinku magan gala magan geliya ninka ilaahay magaciisa wax idinku weydiistana war siiya buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka idiin yeedha ee ama casuumada ama walaalkayga ku yidhi raashin baan ku siinaya kaalayna waan aqbala waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka wanaag idiin galana war abaal mariya buu nebigu yidhi qofka wanaag kuu gala abaal mari haddaad weydaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku abaal mariso ninbaa wanaag kuu sameeyey adduun buu ku siiyey waxbuu abaal buu kuu galay yad buu kugu lahaa haddaad weydaan waxaad ku abaal marisa buu nebigu yidhi u duceeya ilaa iyo aad iska leedahay ninkaasi mala xaqi uu kugu lahaa waad iska rid haddaad hantiya adduun soo weydo ducada ha kaga bakhaylin ee u ducee buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam walidaalik baa anas ibnu maalik radia allahu canhu wuxuu leeyahy markii uu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam madiine ayuu muhaajiriintii iyo ansaartii walaaleeyey markaasuu wuxuu leeyahay anas muhaajiriintii baa nebiga la hadasha waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma ra'aynaa qowman abdala min kahiirin walaa axsana muwaasaatin min qaliilin min qowmin nasalnaa baynahum maanan arag bay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow duul waxa badan ay hayaan ka bixin badan waxa yara ay hayaana kala nafqaybsi badan kuwii aanu ku soo degnayee ansaarta ahaa beerihii dhibtoodii iyagii baa naga kaafiyo beeraya wa ashrakuuna fi lmahna wixii ka soo baxayna waxbay naga siiyeen ilaa aanu filayna bay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisi ou nimankana ajarkiiba la tagay muhaajiriintiiba markaa cabanayso nebiga u cabanaysaa ansaartii lala walaaleeyey way diiday inay muhaajiriintu beeraha ka shaqeeyaan iyagiiba beerta ka shaqaynaya haddana wixii ka soo go-ayna way la nafqaybsanayaanoo way siinayaan dabeetna waxay dhahay ilaahay rasuulkiisi ou nimankana ajarkiiba iyaga qaatay wixii ajarhaa iyagaa la tegey wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam laa maa dacawtum allaha lahum wa ahnaytum calayhim xadiiska abu daawuud baa warinay oo saxiix ajarkii lamay wada tegin buu nabigu yihi inta aad ilaahay u baryaysaan ee aada ammaanayso war qofka wanaag kuu gala axsanta inaad tidhahda waad ii wanaag samaysay inaad tidhaahda waa min addiin ayay ka mid tahy qofka wanaag kuu sameeyo walidaalik ayaa wanaag intiisa yar xataa alla wuxuu ballan qaaday inuu ka mahad celiyo walidaalik baa axaadiista nebiga ka asaxday ee bukhaari warinaya wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in nin haraaday oo markuu haraad naftu isugu timi uu ceel helay oo uu galay oo uu ka soo cabbay oo markuu ka soo baxay ceelkiibuu ceelka dushiisii wuxuu ku arkay ey carabka laalaadinaya oo haraada la liitaa eygu aragtida qofka muslimka muxuu kuu leeli waa waxaan fiicnayn o aynu iska erino oo najaaso badan oo mid lagu ugaadhsanayo ama mid beer lagu haysta mooyaane kan lagu xarxaragooda ama la wadwato uu nebigu ku tilmaamayo ajarkaba inuu la dego haddana maca daalika eyga noocaasiya in loo naxariisto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ninkii wuxuu arkay ey haraad hayo naftii hayso dabeetana wuxuu yidhi eyga kan wixii igu dhacay oo kalaa ku dhacay ceelkiibuu dib ugu noqday wuxuu biyo ugu qaada buu waayay khufkiisii khufku waa iska kab yaroo maa soo la gashadoo biyo qaadi kartaa kabtiisii buu iska bixiyo biyaa u dara waxay noqotay markuu sidhaa ceel ka baxna inuu waxu ku qaada waayo qofkii afkuu sudhay kabtiisii buu intuu biyo daray afka sudhay dabeetana ceelkiibuu ka soo baxay wuu waraabiyey markuu waraabiyey buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fa shakara allaahu lah fagafara lah ilaahay baa uga mahad celiyey intaa uu sameeyey dabeetana ilaahay baa dembigiisii dhaafay ilahay wuxuu isugu kansifaynayaa markaasi inuu yahay ashakuur innagana waxaa laynaga rabaa markaas in sifadatan aynu isku dayno inaynu la nimaadno bale wuxuu inoo tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam nin waddo marayo qodax ka duway fa shakara allahu lahu fagafara lah in ilaahay dembigiisiiba dhaafay waxaa fool xun markaas inay dadku ilaahay nimcadiisa ay ictiraafi kari waayaan taas baa aada u fool xun annukranu biljamiil waa wax aada u fool xun walidaalik buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas xadiidka saxiixu muslim ku yaal wuxuu yihi roob baa da-ay iyadoo madiine la jooga roob da-ay markii waagii bariyuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saaka dadka waxa waa bariistay mid gaal ah iyo mid muslimaba wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa roob shubay markaasay qaar waxay yidhahdeen waa ilaahay naxariistii qaarna waxay yidhahdeen buu nebigu yihi wallee dirirku ama daya ama xidigihii la tirin jiray sayrma weydo si fiican bay sanadka u dahda wuxuu nabigu ku tilmaamaya yacnii ilaahay nimcadu u ictiraafi lahay oo u garan lahaa in alle subxaana wa tacaala u nimceeyey ayuu inuu alla u qiro daaya cid kale u nisbaynaya inuu ilaahay u qiro subxaana wa tacaala daaya cid kale dayax iyo darife iyo seerma weydiiya xidiga kale ayuu u nisbaynaya dabeetana markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka saaka waxa u abaristay mid gaaloobay iyo mid laqad sadaqa naw-u kada wa kada yidhi maanta waa dhaboobay xilligii hebay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey marka ale falaa uqsimu bimawaaqici nujuum aayadka suurat alwaaqica u dambeeya watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun baa ilaahay leeyihi waxaa ka yeelaysaan nimcada iyo arsaaqda alla idin siiyey subxaana wa tacaala abaalmarkeedii inay ilaahayba beenisaan baa ka dhigteen idan waxa muhima qofka mu'minkii inuu mahad celiyo oo alle ugu horeyn subxaana wa tacaala uu mahad celiyo waayo ilaahay baa wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa wadaraba allahu matala qaryatan kanat aaminatan mudma'ina ya'tiihaa risquhaa ragadan min kulli makaan fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf bima kaanuu yasnacuun ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacala ilaahay tusaale wuxuu idiin siinayaa magaalo nabad ahayd oo degganayd oo ilaahay uu arsaaqi jiray oo nimcadii alle ka kibirto ka gaalowday yacnii mahad celin weyday fa kafarat biancumi illah ay lam tashkur weeyaan ilaahay nimcadiisaa laga gaaloobay macnaheedu waxa weyaan ilaahay waa loogagu tilmaamay sidoo dumar la hadlaya inay u badan yihiin uriitu naara fa idaa aktaru ahliha annisaau yakfurun naartaa lay tuseeyey buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam saa dadka ugu badane ku jira waa dumar yakfurna buu nabigu yidhi dumar gaaloobay kufri buu ka cabira markaasaa saxaabadii waxay dhahdeen ayakfurna billaah ma kuwo ilaahay ka gaaloobay baa nebi allah bay ku yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yakfurna alcashiya maye odaygoodii bay ka gaaloobeen yacnii wuu u nimceeyey dabeetana way mahadnaqi kari waayeen wayakfurna alixsaan buu nebigu yidhi samihii ayay ka abaalgudi kari waayeen walidaalik buu nabigu wuxuu yihi low axsanta ilaa ixdaahina dahra uma ra'at minka shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qatu weligaa haddaad u samafasho ay maalin xuma aragtay waxay sheegaysaa weligayba samakaama arag waxay dafiraysaa buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam wixii wanaag la soo sameeyo dhan maalin qura oo dhibi dhacda ilowsiinaysa yacni dumarku waa caatifiin caatifaduna inta badan waxay abuurtaa qofku inuu inficaali noqdo walaakiin badh badanoo mahad celiyaa jira ee dumar oo dhan qadiyaddu ma aha waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qadaayaadku ku adadkaa waxaa ka mid ah ee uu mahadnaqayay inta badan caaisha waxay tidhi weligay dumarkii uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam guursaday kumaan hinaasin bay tidhi kuwii ila noola sidaan khadiijo ugu hinaasay khadiijo aanay sooba gaadhin oo geeriyootay iyada horteed yacni nebigu markuu khadiijo qabay calayhi salaatu wasalaam haween kaleba lama qabin khadiijo markay geeriyootay kadib ayuu dumarku haweenka badan guursaday caaisha waxay leedahay weligayba cid ugumaan hinaasin khadiijadaa dhimatay sidaan ugu hinaasay bay lahayd markaasay sababtii bay tilmaamaysaa waxay leedahay nebigu wuxuu ahaabay tidhi hadduu neef adhiya xataa hadduu qalo markuu gowraco uunbuu qayqaybiya wuxuu idhahdaa intaana khadiija heblaayaha loo geeyo dumar ay khadiijo saaxiib ahaayeenee reera isku fiicnaayeen ayuunbuu neefku qalaba u kala diraabay tiri iyadoo khadiijo dhimatay markaasay maalintii dambe caaisha hinaasuu intuu qaaday bay waxay tidhi horta maxaad islaan dhimatay oo qowlolacasaydumad hadal haysaaye inan yarbaa yacni alla kuugu bedelay iyadoo leh weedha caynkaasiyo kalo aada u adag ayay caaisha isticmaashay wma tadkuru min cajuuzin min cajaa'isi qurayshin xamra'a shidqayn halakat fi dahr faabdalaka allahu khayran minhaa bay tidhi islaan horoo dhimatay oo cajaa'istii quraysh ka mid ahayd oo ilaahay kuugu bedelay inan fiican oo iyana geeriyootay maxaad ka hadalhaysaan bay tidhi hinaasihii markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay fa aqdabtuhu yowman faqultu maalintaa waan ka cadhaysiyey bay tidhi aan khadiijo ka hadlay dabeetana wuxuu yidhi innii qad rusiqtu xubbaha wuxuu ugu jawaabay markay caynkaa ku hadashay nebigu calayhi salaatu wasalaam kalgacalkeeda iyo xubbigeedaaba laygu arsaaqay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walidaalik buu axaadiis kale wuxuu nebigu ku tilmaamayaa waa lay beeniyey markaasay i rumaysay buu nebigu yidhi waa lay go-doomiyey markaasay hantideedii igu kordhisay waa yacni waxay u ahayd garab nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan uga jeedaa alictiraafu bilfadli markaaynu leenahay yakfurna alcashiiri macnaheedu maaha in la leeyahay haween oo dhan baa yakfurna alcashiira laakiin kuwa uu naarta ku arkay ayuu nebigu wuxuu tilmaamayaa sabab ka mida sababaha ugu badane haweenku ay naarta ku gelayeen inay ka mid ahayd yakfurna alcashiir alkufraanu bilcashiir inay odaygooda caasiyeen waxaa ka mid a dunuubta waaweyn ee maalan uu alle subxaana wa tacaala tilmaamay shukriga ka horjeeda xuquuqul waalideynka labada waalideen caaq lagu noqdaa waa dunuubta ugu waaweyn waayo waa didda shukr waxay xaq u lahaayeen in loo mahad celiyo markaan soo koobna waxaan leenahay alle subxaana wa tacaala wuxuu ina farayaa inaynu mahad celino oo awalan qofka wanaag kuu galayo cid kastooo wanaag kuu gasha inaad ictiraafto o aanad dafirin wanaagga lagu sameeyo haaniyan inaad afka uga mahadnaqdo haalitan inaad gacanta ka abaalmariso haddaad ka abaalmarin karto walidalik uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ghaswatu bader markay dhacday ee ay dhacday in gaalo badan la qabqabto ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam gaaladii lasoo qabqabtay toddobaatan baa maxaabiishaan loo qabqabto dabeetana qaar badan baa wax lagu furfuranayo waa isfurtayo waxbaa lalaha nebigaa wuxuu ka hadlay gaaladaa lasoo qabto wuxuu yidhi low kaana mucam ibnu cadiy low kaana mucam ibnu cadiyi xaya uma kallamanii fi haulaai natna lataraktuhum lah xadiiska bukhaara warinaya wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu noolaan lahaa mucam ibnu cadiyi ninkii la odhan jiray oo igala hadli lahaa buu yidhi kuwaasi uraya baktigaa hadduu igala hadli lahaa gaaladuu markaa sheegaya maxaabiista kuwaa hadduu igala hadli lahaa isagoo nool waan u sii dayn lahaa buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam mucam ibnu cadiyi muxuu ahaa nin gaala buu ahaa haddana wuxuu nabigu leeyahay hadduu gaalkaasi maanta noolaan lahaa oo uu qoladaa gaaleed arrinkooda igala hadli lahaa toddobaatankaa gaale laysku beder laysku galae maxaabista loo haysto hadduu igala hadli lahaa waanu sii dayn lahaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam mucam ibnu cadiy waa ninkii markii maka nebiga laga soo saaray uu iskaga yimid ee uu daa'if qabtay ee reer daa'ifna ay soo dhagxamiyeen ninkii magangelyada siiye jaargeliyey weeyaan dabeetana wuxuu leeyahay kaas maalintaasi abaalkaa uu u galay daraaddeed hadduu kaasi noolaan lahaayoo gaali buu nabigu leeyahy toddobaatankanba waan uga tegi lahay kan dhaqanka qofka muslimka ah waa qof abaalguda walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada maalin waxaa u soo galay abibakar oo faydan oo lowgu muuqdo marada dacalka haysta oo lowgu muuqdo dabeetana nebigu markuu arkay buu saxaabadii la fadhiday wuxuu ku yidhi ninkaas wuu soo murmo muran ayuu soo galay markuu soo u yimi xadiisu saxiixu ku yaalla ayuu wuxuu yidhi abibakar baa markaa dacwoodo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo cumar baan wada hadal dabeetana afkaa naga xumaaday markii afku naga xumaaday aanu kala tagnay ayaan dib isu ladqabeey markaa waxaan gartay inaan ka yaro gardarraayo waan ka daba tegey gurigii baan ugu tego waxaan ku yidhi buui warniyo iskakay cafi waan kaa gardarraayo cafi cumar wuu la hadli waayey markaa abibakar isagoo ashtakatagu soo noqdoo nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku leeyay ninkii cumar saas buu ii galay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu cadhooday isagoo cadhaysan ayaa cumar oo ordayaa soo galay oo isna isa soo ladqabayay saxaabadu waxay ahaayeen bashar khata waa dhici jiray laakiin waxay ahayen dad waqaafiin cala alxaqa dad markay cadhadu ka degto maanku uu dib ugu soo noqdo inay xaqa ictiraafaan aan ceeb u haysanin inagu waxa laga yaaba intaad cadhooto inaad wax samayso hadhowna inaad istirahda war wixii haddaa armaa reerku ceebooba hadday yara ictiraaftaan wixii ama armaad adigu ceebooda ama armaa wax kala dhacaan alictiraafu bilxaqi fadiila inaad xaqa garato oo ictiraaftaa waa wanaag inaad xaqa ka santaagtaa waa wax foolka waa dhici karta qofku intuu cadhoodo inuu maris madax maro oo wax ka dhacaa haweentu inay cadhooto ninku inuu cadhoodo mid waliba qof waliba wuu cadhoon karaa cadhaduna waa shay bini aadamka ku dhaca laakiin waxay ahayd qofku inuu markuu dego uu isladqabayn karo walidalik baa saxaabadu way murmeen waanay kala caroodeen laakiin u fiirso fii majlis waaxid isagoo nebigu fadhiya labadiiba isu soo ladqabeeya abibakar dib uu cararo isagii cumar buu tegey cumar ba uu haddana weli aan cadhadii ka degin buu arkoo nebigu u yimid intuu nebigu soo maqnaada cumarna maskaxdii kusoo noqoto oo cadhadii ka degtay dabeetana isna wuu yimi oo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga u yimi ayuu abibakar wuxuu arkay siduu nebigu u cadhaysan yahay markaasaan soo gurguurtay buu yidhi anigoo cumar ba u baqayo markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anaa ka gardaraa anaa ka gardaraa anaa ka gardaraa baan ku celiyey buu yidhi marka arkay inuu cumar u cadhaysan yahay ayaa ku yidhi buu ilaahay rasuulkiisiiyo anaa ka gardaraa cumar nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu saxaabadii la hadlay buu wuxuu ku yidhi waryaadhahan saxaabay buu yidhi ma ii daynaysaan saaxiibkay abibakar buu markaa ka hadlaya way wada beeniseenoo markaasuu igu yidhi run baad sheegtay way goodoomiseenoo markaasuu hantidiisii ugu istamaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam islaamnimadu markay hariibka ahayd ee dhibtu nebiga haysatay inuu abibakar ahaa kii abaalka u galay ee u gargaaray ee u hiiliye ee maal iyo adduun iyo naf iyo wax walba isla dhinac taagay dabeetana cumar iyo raggaa waaweynee saxaabadii casharatulmubashiriinka ka midu wuxuu leeyahay haddana uma soo dhowidin abibakar abibakar ha lay dhaafa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagoo weli xasuusan wuxuu u sameeyey khadiijuu ka hadlaya isagoo weli xasuusan wixii uu sameeyeen walidaalik qofka mu'minkaa dhaqankiisa rasmiga ahi waa dhaqankaa inuu abaalgudo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qur-aan soo degay ilaahay uu leeyahay dembigaagii hore iyo kii dambaba waa la dhaafay markii qur-aankaasi soo degay buu nebigu cibaadadii sii badiyey caaisha markaa su-aal isweydiisay ah waxay aragtay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo gomaduhu barareen intuu cibaadadiisu taagay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow alla dembigaagii hore iyo kii dambaba wuu dhaafaye maadee nasatid baylaada adiga wixiiba lagaa dhaafiye maxaad la taagantay gommaddu kula barartay maad nasatid wuxuu ugu jawaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam afalaa akuunu cabdan shakuura caaishaay miyaanan noqonayn buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam addoon mahad celiya ilaahay aniga hadduu dembigaygii horiyo kii dambaba dhaafay maanana ilaahay isu taago anigoo u mahadnaqaya anigoo ilaahay subxaana wa tacaala damacsan inaan u mahad celiyo walidaalik buu nebigu sajdada fii suurati saad ku jirta wuxuu lahaa nebiyullaahi daawuud wuu sujuuday buu lahaa tawba anna waa sujuudayaa buu nebigu leeyay anigoo ilaahay u mahadnaqaya bale wuxuu isku dayay nebigu calayhi salaatu wasalaam acmaashii xataa ambiyadii hore iyo wakhtiyadii alla u nimceeyey inuu ka mahad celiyo oo cashuura soonkeeda waxaynu naqaana wuxuu arkay nebigu yowmu cashuura muxaram iyagoo sooman yuhuudda markaasuu yihi maxay la soomayiin markaasaa la yidhi waa maalintii reer banu israa'iil ilaahay baga nabadgeliyey ee fircoon iyo kooxdiisa la halaagay naxnu axaqu bimuusa minhum buu yidhi inana ilaahay mahadcelin maalintaasi ambiyada alla uu nebigaa iyo tolkii nabadgeliyey mahadcelin allaaan uga mahadcelinaynaa hala soomo qofka mu'minkii waa kii ilaahay u mahadnaqee u caabuda inuu ilaahay u mahadnaqayo subxaana wa tacaala waxaasoo nimcaa buu ku siiyey ilaahay baa le wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuha haddaad tirisaan ilaahay wuxuu nimcaydi siiyey ma koobi kartaa maadaama aad koobi karayn waxaad garanaysaa wax kastooo cibaado aad samaysaa ilaahay mahadnaqiisii inay weli ka dhimanta waxaad kaloo garanaysaa maadaama ilaahay uu janno ku ballan qaaday inteer leeg wax kastoo aad samaysaa way kula yaraanayaan saa daraaddeed qofka muslimkii ma tar sheegtaba ma yidhaahdo waxan baan sameeyey kan baan sameeyey waayo wuxuu og yahay cidda wax ka sugayana alla tahay subxaana wa tacala wuxuu kaloo ogyahay waxa isaga ku maqan wuxuu markaa sheegtaaba meesha ma yaalin qofka muslimkaa dhaqankiisa waxaa ka mid ah inuu mahad celiyo oo dadka kuwa ugu dhowu mahad celiyo kow labadii waalid ee ku dhalay ee ku koriyey ee ku barbaariyey ee kuu soo jeeday inaad u mahad celiso haweentu odaygeeda inay u mahad celiso in caruurtu waalidkoodu mahad celiyaan in mujtamacu qof kasta oo wanaag kuu sameeyey inaad qirto wanaagiisa hadday taasi dhacdo noloshu basiid bay noqonaysa aad bay u fududaanaysa ummadda qof kastoo waxgalay haddii la garanayo wanaaggu sameeyey oo qofka wanaag sameeye wanaagga looga mahad celinayo noloshuna aad bay u fududaan lahayd aakhiriya adduunbana waa la liibaani lahaa ilaahayna wuxuu leeyahy maa yafcal illaahu bicadaabikum in shakartum amartu ilaahay cadaabkiina waxba kuma falayo haddaa ilaahay u mahadnaqdaan oo abaal guddaan ilaahayna wuxuu ballan qaaday lain shakartum walain shakartum laasiidanakum haddaad mahad celisaan in alle subxaana wa tacaala uu inoo kordhinayo cidda wanaag u samaysa inaad wanaagga uga abaalguddaa inay ka mid tahay min alfadaa'il bashariyadoo dham isla waafaqsantahy idan koow inaynu mahadnaqa alle badino oo wuxuu nimcayna siiyey aynu dib ugu xisaabtanno oo nicamka had iyo goor markay lumaan baynu garannaa inaynan ka daba calaacalin ee inta aynu hayno inaynu ka mahad celino soomaalidu horey ugu mahmaada maxay ciidan yar iyo calaf yarba bay idhahdaan yacnii marka la waayo adinbaa la tabaabay tilmaamaa maamaha noocaasiya qofku markuu ciidan yar haysto oo ina yar ariga u raacdiya waxa ka inaan waxba haysan buu haystaa ama markay beerta ama arigu waxoogaa yaryahay inaan waxba haysan laakiin hadday abaari dhacdo intaa la waayo ama inanti yaray laga kaxaysto ay ka tagto maalintaa unbuu ogaadaan waxa kan inay nimco ahaayeen markii hore ma qiro sideedabana insaanku waxa uu markaa hayo wax ka fog buu u hanqal taagaa waxaa markaa gacantiisa ku jiraa waxba ulama muuqda hadduu wax badan haysta iyo hadduu wax yar haystaba wax ka badan buu raadinaya walidaalik baa inta taa badani u muuqato tan aanu inuu ka mahad celiyaa in badan u muuqanin laakiin asalku wuxuu ahaa tan yar markaad ka mahadnaqdo ayaa ta badanina imanaysaa ilaahayna kordhinaya subxaana wa tacaala naftaydiiyo idinkaba waxaa idinkula dardaarmaya inaynu in badan alle xasuusanno subxaana wa tacaala oo in badan u mahadnaqdo inaynu in badan xasuusanno waalidkiina dhaleena koriyey ee wanaagiyo samaha inoo galay hooyadii inta badan inoo soo jeeday ee maray wallacsantay iyo maray uur kugu sidiy maray xaar kaa beenaysay iyo maray habeen kuu soo jeeday waxaad samayso oo dhami ma gaadhaan xanjeerkeedoo furmay maalin say kaaga naxday yani marada yare ee kuga xambaarsanayd oo ka furantay naxdintii naxday halkii go'day waxaad siisoo dhami ma gaadhaan inaad in badan dib ugu xisaabtanto waalidkii sidaa kuu galay saad ugu mahadnaqi lahayd inaad in badan ku xisaabtanto dadka muslimiintaee kuu mahad kuu samagalay wanaagga kuu sameeyey inaad u abaalguddo wallahu aclam bilahi tawfiiq
ilaahay ka abaalmariyo muxaadarada qiimaha lahayd walaalkeen sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun inta ka hadhay cajaladana waxaynu ku buuxin doonaa qaar ka mid a su-aalihii ku jiray cajaladii cinwaankeedu ahaa kayfa nataqadam
sidee ayay ku dhacaysaa dad islaama baynu nahay haddana soomaaliya qaran gooniyana ah sidee bay ku dhacaysaa taariikhdeenna in ay noqoto wax la sugi karo maanta haddii aanay dhacayn intaas oo aanay suuragal ahayn maanta inaynu sugno wixiina dhaafay taariikhdeenna sidee bay u suuro gelaysaa in aynu waxaynu isla fahamno oo taariikha oo ummaddeenna aynu u sugno isfahamkeeda aynu isla gaadhno waa ka baxa
runtii marka aan tilmaamayo taariikhdeena waxaan tilmaamayaa mabda aan rumaysannahay ee aan rabno inaan hirgelinaa nolosha taariikhda uu ku leeyahay ma rumaysnin dad ka taariikh gadisan inaynu nahay dadka muslimka ee kale waxay noqotay inaynu dadka muslimkee kale ka baxno markii la baabi'iyey khilaafadii u dambaysay ee islaamiga waxaan odhan karnaa masalan shaadhkii u dambeeyey islaamka ciddii huwanayd dunida waxay ahaan jireen nimanka turkida la ydhaahdo turkidu waxay xukumi jirtay waddanka soomaalida la ydhaahdo waxay kaloo xukumi jirtay caalamul islaamigan soko oo dhan ama carabtan waxa loo yaqaano oo dhan soomaaliya waxay ka mid ahayd dhulka ay xukumto dowladdaasi islaamiga ahay ugu horreyn waxaan leeyahay waxay xukumi jirtay muddo aada u tiro badan soomaaliya waxaa looga telin jiray magaalada muqa la yidhaahdo ee yeman ku taalla waxaa madax uga ahaan jiray waddanka soomaaliyeed dad waddanka deganaa ninkii ugu dambeeyey ee madax uga ahaa wuxuu ahaa ninka la yidhaha burhaan bey waa cali caarif ninka loo yaqaanay jabuuti awowgii burhaan bey markii la dilayna sharmaarke nin la yidhaahdo ayaa qabto soomaaliyeed kadib isku soo duuduub waxaasoo dhammi waxay ahayd markay sii liidatay ama see sii burburisay yacni taariikhda muslimiintu matalan markii la qaybsanayey yurub waxay u bixiyeen ninka loo yaqaano turkiga alrajul almariid ama the sickman ninkii bukay ee yurub baa loo bixiyey dabeetana go-aan waxaa lagu gaadhay in la qaybsado tarikadiisii dhaxalku ka tegey saa daraaddeed baa waxaa la qaybiyey caalamka muslimka ah badh faransiis qaatay badh ingiriis qaatay badhna dadyo kale qaateen soomaaliya waxay ka mid ahayd qaybtu ingiriisku qaatay maxamed cali ninka la odhan jiray ka talin jiray masar markii laga gooyey masar iyo sudan ee turkiga lagala wareegay ayay khilaafadii cuthmaaniyiintoo sii liidatay waxay damacday inaan soomaaliyana lagala wareegin saa daraaddeed bay ninkii dankeliga ahaa tidhi ha laga bedelo oo ha qabto nin soomaaliyeed oo ka soo horjeesan kara dowladda ingiriis hase yeeshee soomaalidu qabiilkiiyo waxay isu dili jirtuun baa la isu dilo may soconin waxaan uga jeedaa markaas ma rabo taariikh gaara oo soomaaliyeed hadda kamaan hadlaynin laakiin waxaan u arkaa soomaalidu inay tahay qayb ka tirsan dadka muslimiinta oo taariikhday dadkaasi lahaayeen inay la lahaayeen ama xabashii ha deganaadaan oo dowladihii muslimkee ka talin jiray herar iyo waxa kanoo dhan ha ahaadaan ama dowladdii muslimkee weyneyd ee dunidao dhan markaa ka talinaysay ha ahaato ama taariikh gaaro ay ka leeyihiin muslimka maan rumaysnin markaan leeyahay dadkaan taariikhdooda garanaynin waxaan u jeedaa mabda aynu rumaysnayn taariikhdiisa inaynu garanaynaa laazima si aynu u fulin karno waana mabda ay rumaysan yihiin dadka soomaaliyeed iyagu intay ku geysteen haba yaraatee yacni markay ummad taariikhi ka dhaxayso qolaba inbay ka geysataa waana la kala badsadaa waa suurtagal saa nambarku u yaryay soomaalidu waxay geysteenna inuu yaryihi inkastoo aan odhan karo ma yara waxay ka mid ahayd soomaalidu ummaddii ugu firfircoonay geeska afrika horta afrika waxaa loo yaqaana kristanku wuxuu soo galay intuu gumaysiga dambe yimi waa qaaradda qulee dunida muslim sooca ahayd in yar oo aan diina haysan unbaa joogtay laakiin inta kale totally muslim bay ahayd wax christianity la yidhaahdana africa waxaa ugu dambeeyey north africa markii laga qabsaday in yar oo kusii hadhay kiniisa alqibtiya ama orsoda gaska dadka la yidhaahdo oo ah kiniisada reer bariga ku xidhan aan reer galbeed ku xidhnayn yacni kiniisad raashiya xaggaa ku xidhan waa masaarida iyo nimanka la yidhahdo xabashidaa kasii haysta ama kristanka cusub ee afriki waa ka reer galbeedku keeneen laakiin labadaa qolaa christan qadiima waxaa jooga calaa kulli xaal wuxuun baan uga jeedaa taariikhda aan leeya aan darisno waa taariikhdaynu dadka kale muslimiinta aan la lahayn kuwa un baynu qayb ka mid ahayn intii laynaga gooyey ee aynu gacanta ingiriis ku dhacnay ayuun baynu yeelanay taariikh gaara iyana ay taariikhyo gaara yeesheen laakiin intii ka horreeyey mid quroo mushtaraka ee naga dhexaysay qolaba intay geysataa ha yaraato amase ha la kala badsadee waan ka baxsa
asalaamu calaykum waraxmatullah anna mustafa la idhaha isku magac baynu buuggan anigu su-aalaad diinta ku qoraayo u wada badan yo wada sheegi kari mayno waa qodobo badan laakiin laba qodhun baan markaa kasoo qaadanaynaa dhalinyaro badan baa niyo diinta ka wada sheekaysanaa in badan marka waxaa iska jira soomaaliya khuraafaad fara badan la iska aaminsanaa nin ka mida dhalinyarada aan sheekaysanaa wuxuu leeyahay iyadoona ma habboonayn in magaciisa lagaa wuxuu leeyahay inkaarta waxaa la ydhahaa inkaarta waxaa la ydhahaa inkaarta wuxuu yidhi siyaaradeedi waxaasaanu ka yaro munaaqashoonay iyo waxyaaba noocaasa markaa wuxuu yihi wadaadaa beri anigoo gaari weyn buu watay wuxuu yihi wadaadaa beri igu yidhi siyaaro noo qaata markaa waan diiday markii aan diiday waan iskaga tegey iyana siyaaradoodii baa iska qabteen markaan dhexda sii socday buu gaariga igiba qalimay buu yihi markaa inkaartoodii baa igu dhacday aniguu iska joogaana la ii shee aabbahana loo sheegay buu yidhi in sababta gaadhigu wiilo qalimay ay tahay inkaartiina markaas igu dhacday markaa taa horta iyada waad ka warqabi doontaa talabaadna waxa weeye waxaa jira dad wax dhacay qof masalan qof dhacay sida inuu in badan qof bini aadama lacagtiisii cunaya masalan dukaan oo kaluu hayaa lagu aaminay lacag fara badan buu ka cunay iminka wuxuu isog yahay inuu khiyaamo qofkaas oo muddo hadday doonto toban sana uu soo cunayay markaa waxa uu leeyahay waxa aanan salaada u tukanaynin ama aanan diinta ugu soo noqonayn dee qof dhan baan dhaco intaasoo dhan aan soo dhacay hadduu doona uu dhintay hadduu doona uu noolyahay haddaan iminka u sheego waa uu ama wuu idilayaa bade ama wuu ixidhaya anigu markaa waxaan ku idhaahaa ilaahay dembiga wuu dhaafaa ilaahay waa kafaare salaadaada bilow oo tuko oo ilaahay u hanuunsano una adigu ilaahay uu kuu dambi dhaafee markaa wuxuu leeyahay dembigaa ilaahay ba igama dhaafi kara qofkii unbaa iga dhaafi kara labadaas su-aal weeyaan asalaamu calaykum waraxmatullah
bismillahi raxmaan raxiim waxaan aada u jeclaan lahaa inay su-aaluhu had iyo goor mawduuc aynu ka hadallay ahaadaan ninkii dambe su-aal qabow mawduucii muxaadarada ku saabsanayd ha ahaadaan su-aalaha aada weydiinaysa waad mahadsantahay
afle labada su-aalood mid mala wax inkaar la yidhaahdo bay ahayd inkastoo ay iguba adag tahay saan u tafsiiro waayo ereyga inkaarta loo yaqaano say soomaalidu u isticmaasho haddii goor waxay u isticmaaleen yacni waalidka oo kale ama qofka xaq ugula inkaari kaaga dhacday macnaheedu waxaanay u isticmaalaan markaasi yacni inaad xaqiisii ku xadgudubtay oo kaanama ay leeyihiin markaasi waa ilaahay baa ku ciqaabayo yacni qofkan waalidka xurmadii uu kugu lahaa ama wixii uu ka kaa mudnaa inaad u samaysay markaad samayn weyday ayaa ilaahay yacni ciqaabkan ama waxaan kugu riday laba shay xidhiidhka horta la iska dhaxaysiiyaa way yaro adagyihin laakiin mid iyada de horta muran kuma jiro masalan qofka bini aadamkaa dhibaatooyin ku dhaca qayb ka midii inay tahay bimaa kasabat aydiikum yacni wuxuu isagu sameeyey weliba laga yaabo qofka yani inay kafaara u noqoto inay dembi dhaaf u noqoto waxyaaba badan uu sameeyey oo laga gooyo yani intaan aakhiraba lagaga jirin mushkilaad ku qabsaday dunida daraaddeed in lagaga masaxo waayo nebigu wuxuu ku tilmaamaya qof muslima qodaxima muddo ilaa iyo qodaxdaa muddo yani ajar buu kuleeyahy yani dambaa lagaga ridaya mushkilad kastoo soo gaadha yani qaabun baa ilaahay ugu qiimeynaya laakiin inkaarta soomaalidu ay isticmaashay waxaad moodaa wax walba marka xadkooda la dhaafiyo dee in tafaasiir dambe ay ka soo baxday nin baa nin siyaaro siin waayo deetana wuu inkaaray nin nin xoola kule ma jiro haddaanu xaq ku lahayn wax ka dhexeeyaba labada nin ma jiraan ninka meesha iska marayay ninka dhintay xoola kuguma leh qofka muslimkii hadduu sadaqo baxsanayo dee ilaahay dartiibuu u baxsadaa waxaad baxsato haddaad qof muslima u niyeysa in ilaahay ka abaalmariyo ilaahay waa ka abaalmarinaya yani sadaqayntaad adugu baxsatay qof miskiina aada siisay haddaad ilaahay u niyeysatay in aabbaha alla ka abaalmariyo ama qof kaloo muslima ilaahay da waa ka abaalmarinaya taas kama hadlayno laakiin waxa weeyaan wuxuu kugu leeyahay oo haddaad bixin weydiiyo haddaad la dhaafto meeshan taallo xoolahaaga ku leeyihi ayaan marka horeba jirin inkaarta dee ka timaado taasina waxaan jirin maadaama aan waxbaba kugu lahayn haddaanu xaqba kugu lahayn muxuu kaa inkaaraya wax idinka dhexeeyaa ma jiraan ama qadiyadda xabaalaheenii soomaaliya ku yaallay iyo inkaaraha badana la sheego iyo dadkan ku xoogsada waa masale runtii waxyaaba badan oo sharaxa u baahan xaqiiqana waxa ah in badanoo duub sidataa inay jibanka adeegsato taana anaa idinka markhaatiya waxaa la adeegsadaa in badani inay yihiin jiman qaababaan diinta ku banaanayna in loo adeegsado muslimkoo qurina inaanu adeegsanin wadaadadan boogoobkiiba ay adeegsadeen yani ma aha masaalaa ku saabsan kanna inkaartaa mid lamida way ka dhacdaa qolada tan kiniisadaha joogta ama wadaadada tan waa nooc markaasi aan odhan karno wuxuu ku salaysan yahay jin adeegsi iyo sixir iyo waxyaaba ka gedisan dee maaha mid diin shaqo ku leh ciisana dadka ma inkaaro waxba kuma samaynin wadaadkii soomaaliyeed ee dhintayna dadna cidna waxba kuma samaynin laakiin hadday jirto in badanina waa been horta yani in badan waa iska wax dadku sameeyo in hebel baaxan ka yeelo ama wax caadi isaga dhacay iyo wax kaloo laisku riisan garay aan isma lahayn waa laga yaabaa ninka gaarigiisa markuu iska watay dee gaarigiisu si caadiya inuu qallimaysa gawaadhid u qallibatana problem oo meesha ku jira ama ka dhexeeya inaan ku jirin laakiin waxaan sheegayaa waxyaabaha qaarkood oo xidhiir ka dhaxayn kara inay jiraan oo laakiin waxyaaba kale la adeegsado ama ninkan gaarigiisu qalibmay wallahu aclam wuxun baan u maleynaya nin dee gaarigiisu ka qalibmuun inuu yahay laakiin cid wax ku lahayd oo wax kala tegay inaanay meesha ka noolin haddaad taa dhaafo cid gaar u lagoo la siyaana dee ma jirtaba xataa hadduu wax kugu leeyahayna nin hebel ka wakiilo wixiisa isaga haddii lala dhaafo oo aanay wax soconaynin dee ma jiraan teeni waxa weeyaan haddaad aw hebelka halkan fadhiya u dhiibi weydo aw hebelka xabaasha ku jira inkaaraya aw hebelka xabaasha ku jira aw hebelkan mabuu wakiilane xaggee xidhiirkan ka dhexeeya muxuu yihi waa waxaan jirin oo laisku xidhxidhay un baan umalaynaya maaha yani wax xaqiiqa diin kule maaha su-aasha kale ah dayntan qofkan aada xaday dee horta tuuga waa tuugo mana banaano qof muslima wixii in xaq darro lagu cuno waana dembi dee aada qabto qaabka aad isaga soo badkeenaysaana dawaa wixii aada joojiso iyo walaalkaayo hadduu nooliyay ama wixiisi aada u celiso ama haddii aada ka ka barido inuu kaa sahamso laakiin qofka cibaadadiisiya iskuma xidhna dee dembi uu mar galay bini aadamka haddii la leeyahy ninkii mar dembi galayba ilaahay uu ka go-aya iyo wax damba samayna dee dadka waa cidi ilaahay macaabudeen waayo qof aan mar dembi gelin bini aadamka kuma jiro ila nebiguna wuxuu tilmaamaya kullukum khata yani dhammaantiin dembiilayaal baatin baa layidhi lakin wakayru lkhataauna tawaabuun kuwa toobadkeenun baa u fiican baa layidhi ka qofka muslimka ah waxa ya-siga la ydhaha ama qunuudka la ydhaha waa ka xaaraan inuu quusta iyadu uma banaanaba wax kasta uu sameeyey inuu quusta horta iyadu mama banaana iyada sideeday xaaraan u tahy ilaahayna dembi oo dhan wuu dhaafaa saa daraaddeed qofka muslimka inuu ilaahay u toobad keeno qofkanna dee wixiisii xuquuqdiisii inuu celiyo aakhira hadday timaadana in qofka wixiisii hadduu aan u saamixin adnaa aanaad u celin si kaloo loo siiyeyna aanay jirin doorta wuu leeyahy dhowr siyoodba markaa waa dhici kartaa waxaynu maalin dhaweed ka warramaynaa xadiidkii mufliska nin intuu camal shaqaysta shaqaystay dadka dambiyadu ka gala loo qaybqaybiyo de haddaad khayr badan samaystay waxaa laga yaaba khayrkaaga u nin ka mida inuu qaato in intiisii u dhiganto un in la siiyo haddaad khayr beelo tahayna waxaa laga yaaba un intiisii inuu dhigato dembiyo un adiga dusha lagaa saaro markaa maxkamadda ilaahay dee se wax u xukumayso isagaa ilaahay ku shaqo leh hadduu doonana ilaahay wuu siin karaa qofkan intii uu intaa ku heli lahaa adigana wuu ku cafin karaa yani matalan boqol shilin khayrkii u dhigmayay inta ninkan boqolkiisii la siiyo oo ilaahay min cindihi uu ka siiyo ayaa adna ilaahay ku fasixi karaa taasina waa mid gaara laakiin waxaynu leenahay maxkamadda aakhiro ilaahay baa xukumaya taasiyo waa gaare dunida qofka waajibaadkiisa harraa way saaran yihiin ama dembi gale ma hagelino wixii waajib kugu hawa kugu yinuun salaadii si unbaa lagaaga rabaa inaad tukato soonki si unbaa lagaaga rabaa camal wanaagsan inaad samayso si unbaa lagaaga rabaa camalka wanaagsan inaad samayso unbaana dembigaaga wax ka tari karaa laakiin quusiyo way sii kordhinaysaa wallahu aclam